dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaaliyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhagaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labiyo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaaliyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su-aalihii ay dhegaystayaasha raadiyo ergo noo soo duubeen iyo jawaabaha maxamed kalora asalaamu calaykum waxaan kasoo hadlayaa garoowe miftaax cabdiraxmaan baa la dhahaa cudurkan hadda socda sidaa la iska ilaalin karaa haddaa afka xiratin waxaa laleeyahay coronavirus baa qabtaa hadaa gacmaha ay xiratin waxaa laleeyahay coronavirus baa qabtaa see xal sameynaa markaa anu ma garanayo dadkan waa afgaran waaye haddaa sanka xiratin waxaa laleeyahay coronavirus baa qabtaa ha isu dhawaan waayo anigu coronavirus ma qabin laakiin anaa iska xirtay waxaan diidayaa dadka neeftoodii waxaas inay soo raacaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid nifaax cabdiraxmaan oo naga soo wacday garoobe haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasheedii cudurkan waxaa la yskaga ilaalin karaa iyadoo la joogo guriga si loo yareeyo isku socodka bulshada in la xirto ganfuur xirkii in laga fogaado goobaha bulshada ay isugu yimaadaan sida aroosyada iskuulaadka maqaayadaha shaha laga cabo fadhi ku-dirirka iyo baabuurta dadweynaha intuba in gacmaha si joogta loo dhaqdo waa sax dadka marka ay kugu arkaan adigoo wata weji xir iyo gacmo gashi in ay ku dhahaan covid nineteen miyaad qabtaa waayo dadka ma aaminsana in cudurka cudurkan covid nineteenka qof kasta uu ku dhici karo qof weyn iyo qof yar intuba sidaas awgeed bulshada kuma baraarugsana dhibaatada cudurkan uu leeyahay iyo khatartiisa intuba waxaan kula talin lahaa dadka waxa doona ha ku dhahaano xiro weji xirkaagi iyo gacmo gashigaagi waxaad badbaadisay naftaada iyo nafta nafta bulshada ee cudurka covid nineteen aad ka badbaadisay magacaygu waa islaan xasan oo jooga magaalo xebeedka boosaaso waxaan dhakhtarka weydiinahayaa su-aalaha radio ergo oo ku saabsan cudurka coronavirus ma lagu kala qaadi karaa telefoonka taataabashadiisa iyo salaanta salaanta ayada waaba la sheega laakiinse telefoonka ma lagu kala qaadi karaa ayaan weydiinahayaa dhakhtarka waad mahadsantihiin radio ergo aada ayuu u mahadsan yahay islaam xasan oo jooga boosaaso haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa haa taleefanka waa laga kala qaadi karaa cudurka covid nineteenka sababtoo ah haddii qof cudurka covid nineteenka qaba uu taabto taleefankaaga adigana dib u isticmaasho waad qaadi karaa cudurka covid nineteenka meelaha laga kala qaado cudurkan covid nineteenka waxaa ka mid ah in lala isticmaalo taleefanada iyo samacada dhigaha la gashto qalinka wax kasta oo bulshada ay isla wadaagto oo jermiska ku duldayi karo ama ku noolaan karo muddo dheer
waa cali xasan dhalato oo jooga degmada higlaale waxaan joognaa meel miyi ah oo ah agagaarada ama deegaanka degmada rasmiga oo loo yaqaano wargalo haddii cudurkaas aan ka taxadirayno maxaa ugu badan oo aan samayn karnaa wadankan caafimaad ma leh isbitaal ma leh warbixin amase ambulance waxaa la yaqaana la yidhahdaa nooma taagna loo yaqaano maxaan samayn karnaa waxaan ka rabnaa su-aashaas jawaabteeda raadiyow ergo fadlan berri galab inay si saxa noo siiso mahadsanid cali xasan nabdoon oo jooga higlaale haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa cudurkan waxaa looga hortagi karaa iyadoo la ilaaliyo la joogteeyo nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed in gacmaha la dhaqdo labaatankii ilbriqsba mar laguna dhaqaayo saabuun iyo ooma in la isticmaalo ganfuur xir iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga dadka inay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ilaa saddex tallaabo in guriga la joogo haddaad isku aragto calaamada hargebka haddii aada isku aragto qofa aqandho iyo neefta kuugu dhegta raadso goob caafimaad sidoo kale in la raaco tilmaamaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka w h o iyo unisef sidoo kale ama sida aada noo soo sheegtay haddii meeshaas ay tahay meel baadiya ah oo cudurkan uu ku jiro waxaa loo baahan yahay in dadweynaha la wacyigeliyo loona tilmaamo qatarta cudurkan uu leeyahay iyadoo la isticmaalayo fariimaha loo dirayo dadweynaha idaacadaha masaajidada iyo si kastoo dadweynaha loo wacyingalo loo wacyingelin karo ee loogu wacyigelinayo khatarta cudurkan covid nineteenka uu leeyahay
assalaamu calaykum faabiyo ergo magacaygu waa faadimo sheekh cali waxaan joogaa duulo ku taalla magaalada johor dhankeeda qoraxsan ahaan joogaa marka daftarka waxaan wareyso lahaay qofka coronaviruska uu ku dhaco mid aan ku faclahayn ma jiraa maxaa yeele hadduu diifkar ka imaado waxyaroo dhiiga ma la socon karaa mase qufaca iyo neef qabashada iyo qandhada bisla calaamadiisa lagu garan karaa intaas aan weydii kar aan weydiinaa daktarka mahadsanid faadum sheekh cali oo joogta tuul u dhow johar haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasheedii cudurkan covid nineteenka calaamadiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qufac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta waxaa kaloo soo raaca qofku inuu waayo urinta shayga iyo dhadhanka inuu waayo laakiin kuma jirto qofu markuu qofahayo inuu qofu ii soo raaco dhiig cudurka covid nineteen kuma jiro laga yaabaa qofkaas oo markuu qofahayo oo qofa ii soo raaco dhiiga inuu qabo cudurada kale oo hawmareenka ah ayaa sababi karta inuu dhiig qofku ku yimaado markuu qofahayo sidaas awgeed calaamadaha ugu muhiimsan oo hore aan soo sheegay oo covid nineteenka waa qufaca qandhada iyo neefta qof ku dhigta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegaysti haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhamaantiin cibaada istaag